kulankan yahaya koox ku hadlaya xoojinta ololaha nadaafadda iyo fayadhowrka caafimaadka bulshada degmada gaalkacyo ayaa waliba lagaga waday xarunta dowladda hoose ee degmada gaalkacyo kulanka oo shirgudoomiyaha doqa degmada gaalkacyaha cabdiraxmaan sheekh xasan oyo wehelyanga xogayaha maamulka cabdisalaan sheekh salaada iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaalka xaafado degmada iyo weliba shaqaalaha nadaafadda ee degmada gudoomiyaha maamulka degmada gaalkacyaha cabdiraxmaan sheekh xasan yaa ku hadalay kulankan iyo muhiimadda uu sileeyaa maanta idiin yeernay sababta aan kuu yeernaa waxay ahayd gudoomiyaashii xaafadaha iyo gudoomiye ku-xigeenadii iyo xogeeyayaashii iyo waaxdii arrimaha bulshada iyo dhammaantii shaqadii aan wada hayna waan la hayna annaga shaqada nadaafadda qayb baan ka nahay culaysyada aan ka dareemayno iyo talooyinka maalin walba aan soo jeedino iyo didaallada aan wadno iyo siday u miro dhali la-yihiin inaan maanta isweydiinno sabab annagu inteenaan u taagannahay ay ka muuqato mar walba nadaafadda gaab ama gaabis uu ka muuqdo inaan isweydiinno dhahno maxaa keenay sababta keenta waa maxay kadibna markaas la garanno sababta keenta inaan aan daaweyno oo aan ku daaweyno inaysan soo noqon insha allah shaqadii la xalliyo biidn illahi tacaala qodob waa kaas ilaahay idankii qodobka koobaad ee kulankeenna qodobka labaad wuxuu yahay tiimkiina ka shaqaynaya nadaafadda caqabadaha iyo colasyada aad dareemaysaan inaad nala wadaagtaan hadduu ilaah yihahdo iyo talooyinkiina aad is leedihiin maadaama maalin walba ka shaqaysaan nadaafadda oran lahaydana lagu soo kordhiyo horumarka nadaafadda degmada gaalkacyo iyo qodobka saddexaad oo ah habka loo shaqaynayay iyo meelaha laga shaqaynaya ee noo qaybsanaa annaga iyo kambaniga badbaada ee dowladda hoose wakiil ugu ahaa in xaafadaha u adeego ee qashan ka qaado iyo meelaha bablic meelaha babliga dowladda hoose u xil saarnayd sida loo maareynayay iyo qaabka shaqada u socoto iyo maalin walba caqabadaha cusub ee kusoo laabanaya meelaha babliga ah iyo gaaris la-aanta meelo muhiima laga yaabo inaan muddo la gaarin ee ay noqoto in la gaaro maalin lasoo qaylo dhaansho colays u ka jiro dhammaan caqabadahaas iyo xoojinta shaqada iyo inaan wixii caqabadan hor yaalla idinku aad khaas u dareemaysaan iyo middii aan jamac u dareemayno maanta isla turxaan bixinno kulanka ayaa waliba uusaha ka dhammaaday iyadoo lisla fahmi muhiimadda yeelata ku wada shaqaynta nadaafadda iyo faydhowrka caafimaadka bulshada